gobolka minnesota shan gabdhood oo soomaaliya oo habeenkii jimcaha ku dhintay shil gaadhi kadib markii uu ku dhacay gaadhi ku socday xawaare aad u sarreeya oo boolisku eryanayay ayaa shalay gelinkii dambe lagu aasay quburaha muslimiinta ee gobolka bernesville ee isla gobolkaasi minnesota wariyaha v o eda ee gobolka minnesota maxamuud mascade oo aaska ka qayb galay ayaa warbixintan noo soo diray
aaska gabdhaha ayaa waxaa ka soo qayb galay tiradii ugu badnayd ee soomaali ah ee inta la og yahay aas ka soo qayb gasha gobolka minnesota qaburaha muslimiinta barnsville ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey soomaali aad u badan oo ka murugaysnaa geeridii lama filaanka ahayd ee shantii gabdhood ee soomaaliyeed kuwaasi oo gaarigii ay saarnaayeen uu jimcihii ku dhacay gaari ay booliisku eryanayeen oo ku socday xawaare aad u daran dadka sida weyn u yaqaanay gabdhaha geeriyooday ee munaasabadda aaska ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa khaalid cumar oo ah agaasimaha masaajidka daarulfaaruuq ee magaalada buluminta waxa uuna v o a uga warramay aqoontii uu lahaa gabdhaha shilka ku dhintay horta innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahay jannatulfirdows gabdhahaasan ilaah ha geliyo waxaa waay horta gabdhaha waxay ahaayeen gabdho oo qaali ah waxay ahaayeen gabdho oo ubaxayna ahaayeen haddaan bilaabo horta gabadha ugu horayso oo aqoon gaara u leeyahay waa gabadha la dhahayo sabriina cali waa gabarh hadda dhow oo ka soo qalinjabisay idhina high school oo saddex isbuuc ka hore ka soo qalinjabisay haddana waxay u socotay university minnesota u socotay falkan gabar waxay ahayd mar kasta marka masaajidka imaatid waxay ahayd gabar oo nadaafadda masaajidka kaliingarayn jirtay ayada iyo hooyadeeday waxay ahaayeen dad qaali oo mar kasta volunteer garaynayeen gabadha kalay oo ayadana aada ahayn oo qaali u ahayd waa gabadha salma gabadha salma waxay noo ahayd maclimaday ahayd waxay dhigi jirtay hingaad ee u dhigi jirtay ciyaalka yaryarka waxay also u dhigi jirtay islamic studies u dhigi jirtay ciyaalka yaryarka waxay u ahayd ciyaalka oo yaryarka aad ahayna u jeclaayeen maclimad fiican ay ahayd oo jecel inay ciyaalka wax barto gabadha saddexaad waa gabadha sihaan ayadana waxay ahayd gabarh oo college dhiganaysay oo maxaa lahay ku xirnayd masaajidka markasta markaa shanta gabdho markaas ku artay ayadana way la joogtay gabar fiicanay ahayd oo waxay dhinaca maadigana way ku ficnayd dhinaca diintana way ku ficnayd qof qaaliay ahayd gabadha sagalna ilaahay ayadana ha u naxariisto gabadhaasna waxay ayadana gabar oo college aadaysay oo maxaa lahay qaali ah oo maxaa lahay jecel inay dadka wax u qabato oo maxaa lahay oo wanaagsan gabadha kalena waa sahra geescadde ayadana waxay ahayd gabar oo maasha allah oo dhiganaysa university minnesota rochester rabta dhinaca marakalka inay wax ka noqoto so waxaan u ducaynaynaa inuu ilaahay shantooda oo saaxiibas u ahaayeen inuu ilaahayna ma aqaanta shantooda albaabka ugu furo uu jannatalfirdowso geliyo waalidiintoodana waa u tacsiyeynayaa ilaahay xanuunka haayo iyo dhibaatada soo ku soo koray ilaahay xanuunkaas ilaahay ka qaado jaliyadda soomaaliyeed ee ka soo qayb galay munaasabadda aaska ayaa ka tacsiyeeyey geerida gabdhaha waxaana qaarkood ay dareenkooda la wadaageen v o a oo magacay waxaa la faadumo geni jaamac amir waxaa weye maanta waxaan u dirayaa tacsida dhammaan communitigoo dhan ayaan horta marka hore u dirayaa tacsi soomaaliyeed khaas ahaan waxaan u dirayaa qoysaskii ay ka baxeen oo tragedigan ee ku dhacay annagoo dhan buu naga wada dhacay annagoo dhan buu na wada taabsay collectively gabdhahaas waxay ahaayeen ahlul qur'aan ilaahi subxaana wa tacaala ahlul janna allaha ka dhigo taasaan leenahay community ahaane collectively qof haray ma laha maanasoto waxaan u malaynayaa wuu yar yahay qof haray iyo qof imaan waaye maahane taasna waxay keenaysaa communityka siduu iskugu xiran yahay iyo communityka siduu isu jecel yahay iyo waxaa waye communityka siduu isugu naxaayo oo ay yihiin hal far oo kulligood isu wada danqanayo marka waxaan leenahay ilaahay ha naga wada samir siiyo kulligeen ee khaas ahaanne qoysaskii ay ka baxeen allaha samir iyo iimaan jamiil allaha siiyo bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa sulaymaan axmed inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun maanta halkan waxaan iskugu nimaadnay tacsidii weyneed ee allah u naxariistay shantii hablood ee soomaaliyeed ee ehludiinka ahaa ee ubaxii noo soo kacayo jaamacadda ka qalin jabiyey musiibadii ku dhacday ayaa soomaaliya halkan maanta iskugu soo baxday marka waxaan halkan iskugu nimaanay maanta oonan hawada u marinaynaa annagoo ah community leaderkii ama waxgaradkii culimmadii waalidiintii dhammaan waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun samri iimaan allah ka siiyo khaasatan waalidiinta samri iimaan allah ka siiyo familka samri iimaan allah ka siiyo taliyada soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa qorsheynaya hanaan gacan loogu fidinayo qoysaska ay gabdhuhu ka geeriyoodeen dhinaca kale goobta aaska u aad u buux dhaaftay iyo kulaylka u aad u darnaa awgeed ayaa keentay in dad badan uu naqasku ku xirmo looguna yeero shaqaalaha gurmadka deg dega waxaana la sheegay in ku dhowaad labaatan qof goobta laga qaaday oo cisbitaalada loola cararay maxamuud sheekh axmed mascade v o a minnesota